bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعيn ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab fi الnfl nflkii ayuu u baab yahay wالnfl waxaa la yihaahdaa الزiyaadaة عlى الshm waa saamiga qofku uu qaniim ahaanta u yeeshay wax ka badan saamiga wixii ka dheeraad ah ayaa waxaa la yidhaahdaa annafal abaalgud oo kalena weeyaan ayb waana bannaan yahay sidaas in la bixiyo idaa ra'aahu اlimaamu hadduu imaamku sidaas u arko maslaxa inay ku jirto ayb saddex xaaladood ayuu nafalku ku imaadaa marka marna in uu markii waqcadu dhammaato la kala rogmado maalkii uu soo xaroodo in uu imaamkii sameeyo nafal oo ciidankii dhammaantiis uu wax ugu dardaro intii saamiga ay u lahaayeen xaalad labaad ama weji labaadna waxa uu yahay ciidanka qaar inuu siiyo kuwana aanu siinin ciidanka marka qaarkaasna de karti dheeraada iyo intay muujiyeen iyo dadaal iyo deeqtoonaan fara badanoo iyaga lagu deeqtoomay sidaana wuu ku siin karaa nafal labadaas xaalad culimmadu waa isla ogol yihiin bilaa karaaha xaalad saddexaad waxay tahay qofku marka imaamku dagaalka inta aan la gelin inuu yidhaahdo qofkii waxaaye waxaa sameeyo aad u dagaalamo nafal buu leeyahay waxbaa la siinayaa abaalgud baa la siinaa middaas marka iyaduna way bannaan tahay laakiin imaam maalik waa karaahaystay iyo bacdi alculamaa wuxuuna yidhi alimaam maalik akhshaa an yakuuna lidunyaa waxaan ka baqayaa buu yidhi camalku inuu isku bedelo adduunye raadis ayaan ka baqaa buu yidhi saa darteed marka hore in la yidhaahdo ninkii wacdaro dhiga waxbaa la siinaa ee nin walbaa marka adduunyadiibu u dadaalaa darteed aduu macno noocaa saddexdaas wej buu leeyahay dhowr meel ayaana laga baxiyaayo nafalkaani xaggee laga bixiyaa isaga xaggee laga bixiyaa saddex madhab oo mashhuura ku jirto oo midka koowaadi wuxuu yahay in laga bixinayo khumuska maalka markii lasoo qaado shan ayaa loo qaybinayaa qeybaa laga bixina afarna meel waa laga tegaa qeybtaas marka la bixiyey ee khumuska ah ayaa waxaa laga waxaa laga bixinayaa nafalka maalka la rabo in abaalgud loo bixiyo khumuskaa laga saara markii laga bixiyo nafalkii kadib ayaa khumuskii marka shan loo sii qaybina waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli ilaa aakhiri alaaya waana sida maalik iyo shaafici iyo ay qabaan in khumuska laga bixiyo ciladana waxay uga dhigeen dabcan arbacatu akhmaaska kale afarta meelood ee kale dadkii dagaalamayaa mutaystayba marka xoolahoodana iyagoon idmin lama qaadi karo imaamku wuxuu maslaxo ugu tasarufi karaa khumuska qaybtan dad baaba yeeshayba marka inuu dad wax ay yeesheen oo ku tasarufaa ma laha imaam axmed isaga wuxuu ku tegay arbacatu akhmaaska in laga bixiyo shan baa loo qaybinaa khumuska marka laga saaro afartii meeloodoo isku jirto nafalkii ka saara haddana isaga marka xadiid xabiib ibni maslama iyo ayuu fiirinayaa isagana nafala bacda alkhumus iyo ayuu markaa ka fiirinaya isaga madaabta saddexaadna waxay tahay imaamka khiyaar asaale hadduu doonana arbacata akhmaasku ka saara haddii uu doonana khumuskuu ka bixina aduu marka waxaa ugu nabadgelyo badan in laga bixiyo khumuska shan meelood meel meeshaasaa laga dhiibaa nafalka afartan kale la taaban maayo dadkii dagaalamaa iskale ayib macno kalena de waxa uu yahay ayb adu macnahaasa marka ugu weyn qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa moxamed ibnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaan huwa thawriyu can cabdiraxman bn اlxaariث can sulaymaan bni muusa wahuwa sulaymaan bnu muusa aldimashqiyu alumawiyu mowlaahum saduuq faqiih can makxuulin can abi salaam ayb abu salaam alswad ayaa layihaha magaciisa ay magaciisa alxabashiyu mamquur abu salaam alswad alxabashiyu ismuhu mamquur ayb daara qudni iyo cijli way towhiiqiyeen can abi umaamata can cubaadata bni saamit ana nabiya sal l slama nebigu kaana wuxuu ahaa yunafilu inuu abaalgud ahaan u bixinayay nafal u bixinayay fi lbad-ati marka hore ee lasii socdo alrubuca rubuc wa fi lqufuuli soo noqoshadana athulutha ayuu dhiibayay marka albad-atu iyo walqufuulu maxaa laga wadaa macnaha waxay tahay albad-a macnayeedu marka hore ee lasii socdo ee ciidanku markaas hore ee uu sii socdo waa caabboon yihiin waa ciidan daalay ma aha caaboonaanaa ku jirto iyo dadaal baa ku jiro dadka marka markaas abaalgudka la siinayaa wuxuu noqday rubuc yani markaa afar meelood meel in la siiya ayb oo khumuska marka afar inta loo qeyb ama afar inta loo qeyb shaqeyb ayb wa fi lqufuuli qufuulkuna waa soo laabashada marka ciidanku intuu dagaal soo galay rafaaday daallan yahay ee lasoo la soo laabad leeyahay markaan haddii uu u diro imaamku jeish haddii uu u diro uu yidhaahdo gala ee waxaad gashaan sariya hadduu intuu diro meel ku u bixiyo ee meeshaa kasoo dagaalama uu yidhaho ay kasoo dagaalamaan ee markaasi thulutha la siinaa saddex meelood meel thuluthi rubuciyaa badan marka thulutkaa badan maxaa thuluthka loo siinaa markaan waa daallan yihiin oo adkaysi iyo dhib iyo canaa ayaa dhinac yaalla hada alcanaa ayaa marka muqaabil waxaa u ah waxaa muqaabil u ah waxaa loo badiyey marka ayb qala wfi lbaabi can ibni cabaasi waxabiibi bni maslamata wamacni bni yaziid wabni cumar wasalamata bni lakwac qala xadiidu cubaadata xadiidu xasan qala waqad ruwiya hada alxadiidu can abi salaam can rajuli min asxaabi الnabiy sal l slam qala xadaana hanaadu qala xadaana bnu abi zinaad can abihi wahuwa abu zinaad cabdullahi bnu dakwan can cubayd llahi bni cabdillahi bni cutba can ibni cabaas ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga tanafala wuxuu nafal u qaatay sayfahu dalfaqaar la dhihi jiray yowma badrin maalintii bader wa huwa aladii ra'aa waana midkii uu ku arkay fiihi dhexdiisa aru'ya ru'yada yowma axud maalintii qaala hada xadiidu xasanu gariib inamaa nacrifuhu min hada lwajhi min xadiidi bni abi zinaad qaala alimaamu abu ciisa diraayadii fiqigii buu sheegaa waqad ikhtalafa ahlulcilmi ahlucilmigii waxay isku khilaafeen fi nafali abaalgudkaasi min alkhumus ee khumuska xaggiisa ka ahaado inuu ka ahaado faqaala maliku bnu anas waxau yihi lam yablugnii ana rasuula llahi sal ll slama nafala fii maqaasiihi kulliha aniga ma soo gaarin buu yihi nebiga dagaaladii ou galay oo dhan inuu abaalgud sameeyey arrin marka imaamka ku xiran waay marka waqad balaganii waxaa isoo gaartay anahu nafala fii bacdihaa dagaaladii uu galay qaarkood inuu nafal uu sameeyey wa inamaa dalika kaagaas calaa wajhi lijtihaadi min alimaam waa dadaal iyo ijtihaad imaamka xaggiisa ka ahaanaya fii awali lmaqnami wa aakhirihi haniimada horaanteeda iyo aakhirkeeda qala bnu mansuur wahuwa isxaaqu bnu mansuur ibnu bahraam alkowsaj qultu liaxmeda imaam axmed baan ku yidhi ina nabiya sala allahu alayh waali wasalama nafala nebigu nafal ayuu bixiyey idaa fasala birubuci bacda alkhumusi ayb ciidanku markuu soo soocmo rubuc ayuu bixiyey bacda alkhumus yacnii sariya markii lasii socdo hadday ka go-do ciidanka oy gooninta loo bixiyo meel loo diro waxa ay soo haniimaysato markaa rubuc ayaa laga siiyey inta aan khumus la khumusaynin ka hor waidaa qafala haddii uu soo noqonayana bihulusi ayuu nafal ka dhigay bacda alkhumusi khumuska ka gadaale marka bacda alkhumus tan waa imaam axmed meesha uu ku dhegayo khumuska markii la bixiyey ka bacdi ayuu qeybtii kale ee afarta ahayd ayuu nafal ka baxshay ayb marka isaga wuxuu arkaa annafalu laysa min alkhumus bal min arba min arbaac alkhumus afarta qaybood ee khumuska ka haray waxaan ujeedaa min ra-sulmaalka haniimada marka shan loo qeybiya qeyb laga baxsho afarta kale ayuu ku dhex jiraa inta aan dadka loo qeybinin nafalkaa laga bixinaa kadibaa la qeybinaa marka fa qaala wuxuu yidhi yukhriju lkhumusa khumuskau bixinayaa uma yunafilu mima baqiya markuu khumus ka saaro inta soo hartay buu nafalka ka bixina walaa yujaawizu hada mana dhaafayo si kan ayb qaala wahada alxadiidu calaa maa qaala ibnu lmusayab xadiidkan marka wuxuu waafaqsan yahay sidau ibnu lmusayab yidhi annafalu min alkhumusi wahada alxadiidu calaa maa qaala ibnu lmusayab annafalu min alkhumus nafalkii marka khumuskii buu ka mid yahay qaala isxaaqu kamaa qaala marka isaga de dabcan maalig iyo shaafici khumuskay ka bixinayaan axmed laakiin arbacatu akhmaaskau ka bixina afartii hartay ayuu isaga ka saarayaan ayb qaala baabu maa jaa fi man qatla qatiila falahu salabu fi man qatala wuxuu ku yimid qofkii dilo qatiilan qof la dilo falahu salabuhu ninkii qof dilo salabkiisii buu leeyahay ayb salabka marka isagu sidiisa muxuu yahay salabku waa qalabka uu ku raran yahay qofkaa la dilay dharka qalab dagaalka gaadiidka uu fuushan yahay hubka uu sito intaas ninkii qof dila marka wuxuu leeyahay falahu salabuhu salabkiisa nin qaatilkii dilay baa iska leh ayb qaala xadaثna اlanصariyu qala xadaثna macnu qala xadaثna malik bnu anas can yaxya bni saciidi can cumara bni kahiir bni aflax wahuwa اlmadaniyu can abi mxamed mawla abi qataada magaciisa naafica layraa ibnu cabaas almadani hiqatun can abi qataadata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man qatala qatiilan qofkii maqtuul dilo lahu calayhi bayinatun marqaatina oo u sugnaaday korkiisa marqaati oo ugu sugnaaday falahu salabuhu salabkiisii buu leeyahay qaala wafi lxadiidi qisatun isa dheer buu dhahaa ee xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa salabka qaatilka iska leh dilo abu xaniifa isaga wuxuu leeyahay ma leh xadiidkan fahamkiisana fahamkiisa ayaa laysku khilaafay akharu la'ima shaafici iyo a'imada waaweyn iyagu waxay leeyihiin man man qatala qatiila lahu calayhi bayinat falahu salabuhu xugun caama waayey leeyihin waa tashriic caama ninkii qof dilo salabkiisa isaga iskale waa xugun nebigu dejiyey oo caam ah waay mar kastana lagu dhaqmaayo xanafiyadu laakiin ayagu waxay leeyihin ma ahan sidaas waa shardi nebigu ou galay markaas ee inta aan dagaalka uunan u bixin ayuu dagaal dagaaladiisa ka mido wuxuu yidhi ninkii maanta nin dilo salabkiisa asaa iskale xukunkii marka waxay ka dhigayaan maantadaas wax ku saabsan ayb meesha khilaafka xarful xarfu lmas'ala meeshaas waa marka naska sida caadigana waxaa asala inuu yahay caam ayb qala xadaثna bnu abi cmar qala xadaثna sufyaan can yaxya bni saciidi bhada اlisnaadi naxwahu qala wfi lbaabi can cawf bni malik wkhalid bn اlwaliid waanasin wasamura qala wahada xadiidu xasanu صaxiix waabuu muxamedi huwa naaficu mawla abi qataada qaala wاlcamalu calىa hada cinda bacdi ahli اlcilmi camalku waa sidan min asxaabi الnabiy sal اه l slm wagayrihim wahuwa qowl اlawsaaciy washaaficiy waaxmeda waqaala bacdu ahli اlcilmi lilimaami imaamku wuxuu leeyahay an yukrija min asalb اlkhumus salabka marka xaggee laga bixinaa khumuska inuu ka bixiyo ayuu leeyahay laakiin sideedaba waxay tahay marka ugu horeyso dagaalkii la gala ninkan hadduu markhaati keensada uu yidhaah hubkan iyo dharkan anaa nin ka dishay markhaati oo u keeno waa la siinaa khumusba intaan la gaarin salabkaa horta kow la laga saaraa meesha kadib waayo wixii soo hara waxa shan loo qaybina wa qaala thawriyu annafalu an yaquula alimaamu imaamku inuu yidhaahdo waaye man asaaba shay-an fahuwa lahu ninkii waxaalo asaa iskale waman qatala qatiila falahu salabuhu fahuwa jaa-izun walaysa fiihi alkhumusu khumuska markaa dhexdiisa ma aha ka mid ma aha khumuskaas laakiin warka sufyaan waxaa ka muuqdo haddii uu imaamku yidhaha man asaaba shay-an hadduunan dhihinna shib uu iska yidhi dagaalkii waa la galay nin baa nin dilay ninkaa salabkiisu mauuna lahayn waa leeyahay cinda jumhuuri اla'ima wa qaala isxaaqu asalabu lilqaatili salabka waxaa iska leh ninka qaatilkee wax dilay ilaa an yakuuna shay-an kahiiran wax badan inuu yahay maaha haddii uu wax badan noqdo fara'a alimaamu imaamku wuxuu arkay an yukrija minhu lkhumusa inuu salabkaasi khumus ka saaro kama facala cumar radia allahu canhu yani cumar bnu lkhadaab baa wuxuu sameeyey nin baa wuxuu helay salab ayuu wuxuu u helay wax aada u tiro badan hub aada u badan iyo dhaqaalo badan buu helay cumar markuu fiiriyey aad bay ula bateen shan ayuu u qeybiyey marka qeybuu ka qaaday inta kale isaguu siiyey marka macnaha macnaha waxay tahay fara'a alimaamu an yukrija minhu lkhumus minhu min asalab salabkaas tirada badan baa shan meelood meel baa laga qaadaa maslaxada caamkaa la gelina maxaa soo haray afar afartaas yaa la siinaa qaatilka kamaa facala cumaru bnu lkhaaab qaala baabunaa hada kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati bayci lmaqaanimi qanaa'imtii in la gado xataa tuqsama ilaa laga qaybiyo cidda la nacay in la gado qanaa'imta ilaa la qaybiyo yani haniimada qofka ilaa aan laga qaybinin waa maal mushaac ah oo aadan garan karin adiga qeybta kaaga soo aadi karto milki taama ma jira marka mabiicdana shardi waxaa u ah milki taam milkigii marka taam ma noqonin inta aan haniimada laga qaybinin milkigu taam maaha marka waa ilaa la qaybiya in la sugo qaala xadaanaa hanaadu qaala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can jahdam bni cabdillaahi can mxamed bni ibraahima can mxamed bni zaydi can shahri bni xawshab can abi saciidin alkhudriyi qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu reebay can shiraa'i lmaqaanimi hanaa'imtii in la gado xataa tuqsam ilaa laga qaybiyo markii la qeybsado nin walbaa wixiisa la siiyo waa gado karaa wixiisa qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wahada xadiidu gariib qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati waط'i اlxabaala min asabaaya kuwa uur kale in loo tago oo sabyiga iyo kuwa lasoo qafaalay ah kuwa in loo tago cidda la nacay wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa moxamed bn yaxya naysaabuuriyu huwa moxamed bn yaxya duhli qaala xadaanaa abu caasim annabiil an wahbi bni abi can wahbin abi khaalid waa wahb bnu khaalid abu khaalid alximsi hiqat qala xadaanii umu xabiibata bintu cirbaad bni saariya ana abaaha ahbarahaa ana rasuula اllahi sal l slama nahaa wuxuu reebay nebiga an tuuطa asabaayaa haweenka lasoo qafaalay in loo tago oo la jimaaco xataa yadacna ilaa ay ka dhigaan maa fii butuunihina calooshooda waxa ku jiro haweentii markii lasoo qafaalay haddii marka la qeybiyey iyadoo uur leh qof ay kusoo aaday mu tagaayo lanna xadiidku wuxuu ahaa qofkii alle ee aakhiro rumeeyey falaa yasqiyanna zarca gayrihi heyrkiisa abuurkiisa ama beertiisa iyounan waraabinin qaala wafi lbaabi can ruwayfic bni haabitin qaala waxadiidu cirbaadin xadiidu gariib waalcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi meeshaas marka haweeneydu hadday marka uurba leedahay uuurkaasi marka iyadoo lasoo qafaalay iyadoo uur leba lasoo qafaalo oo marka ay maxbu saas addoon ay ku noqoto ilaa ay uurkaa ka dhigta ma loo tegayo haddaynan uur lahaynna waa in layska hubiyo ilaa hal dhiig oo istibraa in lagu sameeyo intay hal mar ka xaysho saynan ansaabtu iskugu dhex qaldamin ayaana saa loo yeelay ayb wa qaala alawsaaciyu ida ishtara rajulu ninku hadduu soo gato aljaariyata addoon min asabyi uu kasoo gato wahiya xaamil faqad ruwiya can cumara bni اlkhadaab anahu qaala laa tuuطa'u xaamilun xataa tadac xataa haddaad soo iibsatood ninkii iska lahaa oo iska gaday ood ka gadato ka iibsato ma u tegi kartid ilaa ay ka dhigto qaala alawsaaciyu wa ama alxaraa'iru kuwa xorta ah faqad madat الsunaةu fiihina sunadu waxay ku tagtay bian umirna bاlciddati in ciddo la amro kul hada xadaanii caliy bnu khashrm qala xadaanaa ciisa bnu yunus can اlawsaaciyi qaala baabu ma jaءa fi طacaami اlmushrikiin gaalada cuntadooda wuxuu kusoo arooray caddayntiisiiba u baab yahay halkan waxaa loogu sheegay markii la weeraro gaaladii oo daarulxarbi la tago cunto iyo waxbaa la arkaya cuntadaas ma la cuni karaa marka cuntada wixii marka fasaadaya oo cunto bisil ah ee markaa yacni inay fasaadaanna loo maleeyo iyada waxyaabaha sidaas oo kale ah waa la cunayaa qhanaa-imtana ma lala sugaayo leanna haddii la yidhaha qaniimadii ha lagu daro waaba hallaabayaan oo fasaadayaan ayb maan ka boodeyna ayb marka haddii laakiin shaygu shay qaad maayo oo aan fasaadeynin uu yahayna meel bau waa qanaa-imta in lasoo gaarsiiye qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa abu dawuud aلطayaalisiyu can shucbata qala ahbaranii simaku bnu xarbin qala samictu qabisata bna qabisata bna hulbin yuxadiu can abihi qaal sa'altu nabiya sal l slam nabigan su-aalay can طacaami nasaara nasaarada cuntadooda faqaala wuxuu yidhi laa yaktalijanna younan ku shaki gelinin fii sadrika cuntadaada ee laabtaada dhexdeeda dacaamun cunto daaracta fiihi nasraaniya nasaarada aada ku shabahaysid yacnii cunto aada nasaaro ku shabahaysid laabtaadu adiga aad ku shabahaysid bimacnaa cuntadooda aada cuntaa yaynan ku shaki gelinin qalbigaaga oo nasaaradu waa ahlu kitaab oo dhib male waayo cuntadooda wa dacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum buala ayb macnaha waxay tahay tashabuha mamnuuca waxaa weeyaan wixii aan marka waxyaabahaas ahayn caadaadka iyo diinta iyo akhlaaqda iyo waxa ku tacalluqo waaye laa fi dacaam cunto ama bisil oo hadda aan doofaarna ahayn ama hilib aan la gowricin wixii aan ahayn ama hilibkii inay gowracaanaad og tahay amase waaba qudaar iyo wax lamida wax la cunayo taas adiga inaynan ishkaal ku gelinin waswaasna qalbigaaga aanay gelinin qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasan qala maxmuud waqala cubayd llahi bnu muusa can israa'iil can simakin can qabisata can abihi can اnabiy sal l slam milahu ayb qala maxmuud waqala wahb bnu jariiri can shucbata can simakin an muray can muray bni qaطariy muray bnu qaطariy maqbulu rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca can cadiy bni xaatimi can الnabiy sal l slam milahu qala walcamalu cla hada cinda ahli اlcilmi camalku waa sidaan min alruksati fi طacaami ahli اlkitaab ruksada la rugseeyey cuntada ahlu kitaabka ah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi karaahiyati الtafriiqi bayna sabyi dadka maxaabiista ee la qafaalay in la kala geeyo dadka isla dhashay walaalaha iyo nicida la nacay adeyn caddaynteediibu u baabihe qال xdثna cmr بن xفs بن cmر الشhybاniي qال أخbرna cبd الlhi بن وhب qال أخbرnii xuyy عن أbي cبدالرحمن الxbulي عن أbي أyuba qال smعtu رsuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم yqul man فرqa byn wاaldaة وwladha qofkii kala geeyo mid wax dhashay iyo kii ay dhashay faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama allah kala geeyo isaga iyo axibadiisa isaga iyo dadkii ou jeclaa allah kala geeyo marka wiil iyo waalidkii iyo inaan la kala geynaynin qaala wafi lbaabi can caliyin qaala wahada xadiidu xasanu gariib qala wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi sidan weeyaan min asxaabi الnabiy sal اه l slam wagayrihim karihuu tafriiqa bayna sabyi bay kahdeen bayna alwaalidati wa waladiha wa bayna alwaladi wاlwaalidi iyo wa bayna اlإkhwati xataa walaalaha in la kala qaado maaha oo la kala geeyo qaala baabu ma jaءa fi qatli اlأsaara wاlfidaa maxaabiista in la laayo oo la dilo wاlfidaa iyo in la furto oo maxbuus maxbuus kale lagu bedesho in laysku bedesho iyaga wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay ee dagaalka marka la galo dadku laba nooc unbay noqonayaan waxa la qabsado ee la qhaniimaystaa waa labo xoolo maal iyo dad labadan bisay u kala baxayaan wixii dad ana labaa loo kala saarayaa muqaatila kuwa dagaalamaayo iyo dad aan muqaatiliin asal aan ahaynoo naag iyo ilmo iyo naagaha iyo ilmaha iyo odayga waayeelka iyo yani matalan naagihii ilmaha iyagu daraariya la yidhaahdaa muqaatila maaha kuma jiraan dadka oo dagaalamo kuwa iyaga daraarida ah naagaha iyo ilmaha bimujarad la qabsaday oo bimujaradi sabyi ayay waxay ku noqonayaan addoomo bimujaradi sabyi addoommada waayo dadka laakiin muqaatiliinta ee dagaalamo iyaga bimujaradi alqabdi wasabyi addoon ku noqon maayaan waa in addoon laga dhigo ayaga oo uu imaamka ka dhigaaw leanna dadka muqaatiliinta ee dagaalama saddexaa ka furan in maxaabiis kale lagu bedesho in iyaga lacag laga qaado in la laayo oo la dilo iyo in la addoonsado afartaasaa ka furan oo alla wuxuu yihi faimaa manan bacdu waima fidaan iyo waxaa raacayoo ku darmaayo in layska badaayo iska taga la yidhaha waxna aan laga qaadanin waxna lagu bedelin la dilin oo loogu gallad sheegto ordaha iska taga in la yidhaha marka muqaatilada kuwa iyaga markaa dagaalamo iyaga kuwaas waayo kuwa warka uu ka furan yahay oo khiyaarka uu ku jiro ama ilmaha iyo naaguhu ayaga bimujaradi sabyi maxay noqonayaan addoomahay iska noqonayaan ayaga ayb xoolo nool wixii aana ah xoolaha nool iyo hantidan kale iyana ayagu de waa maal markaasi muxras oo haniimo noqonayo hadda isaga markaa de waxaa la dilayo wuxuu ka hadlayaa muqaatilada axkaamtooda qaala xadahanaa abu cubaydata bnu abi safar ayb wasmuhu axmed bnu cabdillaahi alhamdaniyu wamaxmuud bnu haylaan qaala xadahanaa abu dawuud alxafariyu cumar bnu sacdin ayaa la yidhaha hiqat caabid qaala xadahanaa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata can sufyaana bni saciidi wahuwa thawriyu can hishaamin can ibni siriin aye hishaam can ibni siriin man huwa ya هisham بن xasan alqurdusiyu can ibni sirin can cabidata wahuwa cabidة bnu cmri الsalamaniy can caliyi ana rasuula اlahi sal ه slm qaal ina jibriila jibriil habطa calayhi jibriil nebiguu kusoo degay faqaala lahu wuxuu ku yihi khayirhum dadkan door geli oo khiyaar geli yacni asxaabaka asxaabtaada fii usaara badrin maxaabiistii beder khiyaar ka geli alqatla in la laayo aw ilfidaa-a iyo in la furasho la galo ayb calaa an yuqtala iyadoo weliba la dili la dilayo la dili doono calaa an yuqtala iyadoo la dilayo minhum iyaga dadkaaga mu'miniinta xaggooda laga dili doono qaabilan yacni sanada soo socota laga dili doono mithluhum intaasoo kale ayb qaaluu waxay yidhaahdeen alfidaa-a furasha ayaan rabnaa ikhtarna alfidaa-a baan dooranay wa yuqtala minaa annagana in nala laayo oo aan sanada dambe dhimanno waa rabnaa iyaga laakiin in la daayo maxay saa u doorteen marka ibqaa'an lahum inay iyaga baaqi yeelaan oo ay islaamaan hadhow dad qaraabana la-ana waa yihiin islaamnimadoodana waa la rajeynaya shuraaxu saasay leeyihin dii markaa waa markii dagaalkii ugu horreeyey wey waa beder lacalla inay dib intay isugu laabtaan ay soo islaamaan iyaga dilka iyo la dilaayana maxay noqonay shahaaday u tahay oo dil awalba khasaaro ah ma aha xadiidkan laakiin waa mushkil mushkilku wuxuu ku yahay hadda halkan ikhtiyaaraa la siiyey suurat lanfaalna maxaa ku jira adiga maxaa ku jira suurat lanfaal yaa war uma haysid xadiidkan hadda ikhtiyaaru sheega oo alfidaa alqatla aw ilfidaa waxbaa la kala dooransiiyo tay doonaan inay dooro ikhtiyaarku wuxuu keenaa middaa rabta waa dooro kartaa suuratulanfaalna maxaa ku jira waaba lagu canaantay soomaa inay wax qaataan fidaagii waa lagu canaantay lowlaa kitaabun min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum cadaabun cadiim saa sooma ahayn ay ma kana ma kana linabiyin an takuna lahu asraa xata yudkina fi اlardi turiiduuna carada اdunya wallahu yuriidu اlaakhira wallahu casiizu xakiim lowlaa kitaabu min allahi sabq aayadda marka waxaa ka muuqdo warwaaba halisaad gasheenaa la leeyahay meeshaana khiyaar baa la siiyey ninkii khiyaar la siiyo ee labadii khiyaarka lagu siiyey mid qaatay sow halis u galaa marka walidalika xadiidkan waa mushkil tuuri bishti macnahaasoo kale u sheegay cali lqaari mirqaat lmafaatiixu kusoo guuriyey qiibi inkastoo isaga uu xalliyey kitaabkayna idinkugu taallaa tuxfaha tuxfatulxawadiga iyay ku taallaa hadda haddaan waa akrinaynaa dhahno waqti dheer u qaadanayo qof iyaga idinka idinka mid ah soo akriyo markaas berri waa istaagaa waa khulaaseynana wax saa usii weyn haddaa hadda akrinaysaana qof haddii qiraa'adiisu sariic taha ha akriyo nasma ayb tuxfaha qofkii haysto cod dheer hay ma haysta adi ya may qaala tuuri bishti ma haysid may qaala tuuri bishti keen keen aniga ii dhiib keen aniga ii dhiib ayib waa kana qaala tuuri bishti hada alxadiidu mushkilu jidda لمخالفته ما يدل على ظاهر التنزيل ولما صح من الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأيا رأوه فعوتبوا عليه ولو كان هناك تخيير بوحي سماوي لم تتوجه المعاتبة عليه وقد قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى قوله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وأظهر لهم شأن العاaqبة بqتل سبعيiنa منهم بعda غزوة أحd عinda نزuل qwله تaعالى أولma أصاaبتكم مصيiبة qad أصبتم مثlyhا ومmن نqل عnه hذا التأويل من الصحاaبة عlي رضي الله تعالى عنه فلعل عليا ذkر هبوط جiبريل في شأن نزول هذه الآية وبياanha فاشتبه الأمر فيه عlى بعض الرواة وmima جرأna waxaa nugu adnagu iirigeliyey buu leeyahy calaa hada التaqdiir siwaa ma dakarnaahu huwa ana alxadiida tafarada bihi yaxya bnu zakariya bni abi zaa'ida can sufyaan min bayni asxaabihi falam yarwihi gayruhu wالsamcu qad yukhطi wالnisyaanu kahiira yaطrأu calى اlinsaan ثuma ina alxadiida ruwiya canhu mutasila waruwiya canhu warawaa can gayrihi mursala uma ثuma ina alxadiida rawaa canhu mutasila warawaa can gayrihi mursala fakana dalika mima yamnacu اlqowla lidaahirihi tuuri bishti marka khulaasadiisu waa daciif raba xadiidkan waa mushkil ishkaalkiisa waa sheegnay waana laysku khilaafay irsaal iyo wasli waa daciif qaala الطibiyu aqul wbiاllahi twfiiq laa munaafaata bayna اlxadiid labada xadiid marka isma diidayaan buu yihi walaaya iyo aayaddaba wadalika ana الtakyiira fi اlxadiidi waaridun calى sabiili اlاkhtiyaari wاlimtixaan xadiidkan takhyiirka ku jiro wuxuu kusoo arooray imtixaan ahaan iyagaa lagu fiirinayo walilaahi an yamtaxina cibaadahu bima shaa ilaahayna dadka addoommadiisa waxu doono ku imtixaani karaa yacni arrin qalad ah ee hadhowna lagu eedeyn doonaa dadka lagu imtixaani karaa buu isagu wataa khulaasada warkiisu saas way qisadii marka haaruud iyo maaruud iyo uu keenayaa sixirka iyo danada lagu imtixaanay yacni meelahaasu ka baxay ayb siduu u waday marka cali اlqaari qaala اlqaari bacda dikri hada اlkalaami ma lafduhu qultu bicawni اllahi ina hada اljawaaba gayru maqbuul liأnnahu macluul wamadkuul fainahu ida saxa اtakyiiru lam yajuz اlcitaabu wالtacbiir fadla can الtacdiibi wالtacziir iska badaaya mar haddii ikhtiyaariyi mid ma imaan kara wax kale ayb isagona marka halkaasuu kasii waday marka waxaad moodaa marka middan dambe inuu diidan yahay oo tiibi midda horena inuu xoogaa isagu uu la jiro oo xadiidku inuu mushkil yahay mushkilnimadiisaasna marka khilaafka sixadiisa ku jiro iyo irsaalkan iyo wasligan laysku khilkhilaafayna inay taatiir ku leedahay yaxya bnu zakariya bni abi zaa-idan ha lasoo feeriya isaga laftiisa bal inuu haddii uu hiqa yidhaahdo hadduu wax ku daro iyo haddii kale ayb yaxya bnu abi zaa-idata mararka qaaro wuxuu dhahayaa ama hiqatun yaqlad haddii marka war saasoo kale uu ku jiro oo isaga keliyana riwaayadan uu musnado ka dhigay warka tuuri bishti marka xoog uu yeelana ma yaallaa kitaabka taqriibka ayb feeri marka haye marka adu marka xadiidka calaa kulli xaal marka calaa an yuqtala minhum qaabilan ayuu qoray waa sida luqa ahaan saxsan laakiin nusaqa waxaa ku qoran calaa an yuqtala minhum qaabilun ama qaabila milihim saasoo kale qoran tanwiin ma qorna qaluu alfidaءa wayuqtala mina ikhtarna alfidaءa wa an yuqtala mina inaan hadda kuwaan furanno oon lacag ka qaadno annagana haddii la doono nala dilo marka sanada dambe qaala wafi lbaabi can ibni mascuudi waanas waabi barzata wajubayr bni muطcim qaala wahada xadiidu xasanu gariib min xadiidi hawriy laa nacrifhu ila min xadiidi bni abi zaa'ida warawaa abu usamata can hishaami can ibni siriin can cabiidata can caliyin can اnabiy sal l slam naxwahu shaahid waa kan wrawى بن عwn عن بن sيrين عن عبيdة عن النبي صلى اه عل سلم mرsلا irsaalkiina waa tana midaa lafteeda dee shaahidii waxba uu keenay midda musnadada qala وأbu dawud الxafriyu ismه cmر بن سacdi qala xadaثna بن أbi cmر qala xadaثna سfyaan qala xadaثna أyub عن أbi qلaaبةa عن عmه أbوالmhلب عن عمrان بن xuseyn أن النبya sl اه sلم fdaa rajulayni ayuu furtay min almuslimiina muslimiinta ka mida birajulin hal nin oo min almushrikiin uu ku furtay laba nin oo nebiga laga hayay muslimiina ayuu markaa nebigu qaatay nin mushrig ah ayuu dhiibay marka hal nin oo mushrigabu wuxuu ku bedeshay laba muslimiinoo ku bedeshay marka maslaxa ku jirta iyo faa-iida ra'yiga marka imaamku hadba wuxuu la soconayaa wixii markaa maslaxada caamka ay keenayso ayb muxuu yidhi iqatun bisu yidhi ayb qala xadaثna بن abi cmr qala xadaثna sufyaan qala xadaثna أyub عan abi qilaabaةa عan camih عn cmraan bni xusayn ana الnabiya sal اه l slm fadaa rajulayni min اlmuslimiin nebigu laba nin oo muslimiinta ka mida ayuu ku furtay birajuli min almushrikiin qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wacamu abi qilaabata huwa abulmuhlb wasmhu cabdالraxman bnu camri wayuqaalu mucaawiyaة bnu camri waabu qilaabata ismhu cabdاllahi bnu zaydi اljarmiy qala wاlcamalu clى hada cinda akari ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ه slam wagayrihim ana lilimaami imaamka wuxuu leeyahay an yamuna inuu galladaysto calaa man shaa-a qofka u doono min alusaara maxaabiista ah wayaqtula uu dila man shaa-a minhum qofka u doono iyaga ka mida wayafdiya man shaa-a qofka u doonana uu furto qaala wakhtaara bacdu ahlilcilmi waxay doorteen alqatla cala alfidaa mar kasta maxaabiista in la laayo bis ayay waxay ka doorteen cala alfidaa waqaala alawsaaciyu balaganii waxaa isoo gaartay ana hadihi alaayata aayaddaani mansuukhatun inay tahay qowluhu tacaala buu ujeedaa faimaa manan bacdu waimaa fidaa'an nasakhathaa waxaa nasakday qowluhu waqtuluuhum xaysu haqiftumuuhum de nasakun hadda markii labada aayad la jamci waayo unbau imaanayaa dabcan haddii la jamcin karana ma imaanayo ayb qala xadaanaa bidalika hanaadu qala xadaana bn lmubaarak can ilawsaaciyi qala isxaaq bnu mansuur qultu liaxmed idaa usira alasiiru maxbuuska haddii la qafaalo yuqtalu ma la dilayaa ow yufaadaa mase waa la furashaa lagu samaynayaa axabu ilayka oo mataasaa lagu jacayl badan yahay qaala in qadaruu hadday awoodaan an yufaaduu falaysa bihi ba'sun wain qutila haddii la dilana famaa aclamu bihi ba'san oo wax imaamka uu khiyaar uu leeyahay waay labadaba dhib ma laha qaala isxaaqu alidhaanu axabu ilaya ilaa an yakuuna macruufan alidhaanu dilidda in marka la xarkajiyo oo la dilo yaa axabu ilaya agtayda la ii jacayl badan yahay ilaa an yakuuna inuu ahaado maahane macruufan mid markaa la garanaayo ayb fa admaca bihi lkaiira in badan markaa uu damc geliyo ayb caamat lusuul marka saasaa ku taal ayb yumicu bihi fi lkaiirna qaara qoray ayb oo wuxuu leeyahay dilkan aniga aan jecelahay oon dooranayaa laakiin haddii uu damac ama islaamkiisa ama hadhow dambe waxtarkiisa iyo uu ku jirana waa la dhaafayaa markaas ayb qaala baabu maa jaa fi nnahyi can qatli الnisaai wasibyaan naagihii iyo ilmaha dilitaankooda iska reebidda layska reebay wuxuu ku yimid qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa laythu can naaficin can ibni cumara abarahu anahu ahbarahu ana imra'atan haweeney wujidat fii bacdi maqaazi rasuuli illahi sal l slam dagaaladii rasuulka qaarkiis ayaa la arkay maqtuulatan iyadoo la dilay faankara الnabiyu sal ll slam nebigu waa inkiray dalika arrinkaa wanahaa can qatli الnisaai wالsibyaan haweenka iyo ilmaha in la dilana waa reebay qaala wafi lbaabi can buraydata warabax wayuqaalu riyaax ibn الrabiic wاlأswad bni sariic wabni cabaas wasacb bni jahaama qaala hada xadiidu xasanu صaxiix meeshaas marka muطlaqan miyaan naagta loo dili karin mase mutlaqan ma ahane haweeneydu haddii ay iyadu dagaal ku jirto waa la dilaa markaas oo nimankaa dagaalamayay la mid tahay haddaynan dagaal ku jirin laakiin markaas waay marka aan la dilayn leanna xadii riwaayada riwaayaadka xadiidka qaarkood waxay leedahay nebigu markuu saa u fiiriyey buu wuxuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil middan la dilay ma ahayn mid dagaalamaysay mafhuumka marka laga qaadanayaa waxay tahay hadday dagaalamaysa in la dili karo hadday dagaalamaysa in la dili karo xadiidkaasaa marka saas tilmaamaya waxaa la mida qofka waa yeelkaa iyo ninka baadariga ee isaga jiro sawmacada ama kiniisadda iskaga jiro oo aan warba u haynin waxaan iyo iyagana la dili maayo hadday laakiin iyaguna ra'yi meesha ka dhiibaan oo ay ra'yigoodu ay wax ku dagaalka ay ugu jiraan ra'yigooda hadde markaa nin dagaal ku jira waay waa la dilayaa marka waxa aan lagu dilaynin waxay tahay sina inaynan dagaalka ugu jirin markaasaan la dilaynin ayib qaala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ll slam wagayrihim karihuu qatla الnisaءi wاlwildan wahuwa qowl sufyaan الthawriy washaaficiy inay daga markay dagaalamaysa in la dili karo xataa waxaa ku tusayo naagtii nebigu uu amray dadkii markii maka uu furtay hala laayo oo hala dilo uu yidhi naagaa ka mid ahayd waana la dilay naagtaana nebigay cay jirtay sala allahu calayhi wasalam marka wax lagu dilaa hadday keensato dabcan taas iyadu maaha wax laga hadlayo qaala warakasa bacdu ahli lcilmi fi lbayaati ahlucilmiga qaarkood waxay ruqseeyeen in la miro cadowga mar haddii habeen mugdi ah la weerarayo lama kala saari kara ilmihii naagihii marka meeshaas marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ahlucilmiga qaar tabyiidkii haddii la ogol yahay ee iyagii in la dilo meesha waa soo gelay marka wa qatli nnisaa'i iyo haweenka dilkooda fiihim dhexdooda iyo walwildaani ilmaha wahuwa qowlu axmeda waisxaaq warakasaa fi lbayaati in la miro ciidankana ama daarulxarbiga in la miro way ruqseeyeen laakiin markaa la miraayo xataa de waxay tahay waan la kala sooci karin waay cillada wailaa haddii la kala arki karo ama la kala sooci karo naag aan dagaalamaynin iyo ilmo yaryar ma bannaana dilkooda iyadoo markaa de dacwadii waa gaartay sida ugu fudud oo loola dagaalami karana waxay noqotay in habeen madow loo daato oo markaa yacnii la miro markaasina lama kala sooci karo ilmo iyo naago middaas waay marka midda ay sheegayaan imaam axmed iyo nebiguna uu leeyahy hum minhum ayb laakiin haddii la kala sooci karo si un lagu kala sooci karo ilmaha iyo naagaha waa inaan la taabanin qala xadaثna nasr bnu عaliyin الjahdamiyu qala xadaثna sufyaan bnu cuyaynaةa can الزuhriy can cubayd اllahi bni cabdillaahi can ibni cabaas qaala ahbaranii sacb bnu jahaamata qaal qultu ya rasuula allah ina khaylanaa fardaheenna awda'at min nisaa'i اlmushrikiina wa wlaadihim fardaheenii duulaanka ahaa waxay ku dul istaagtay oy asiibtay mushrikiinta naagahoodii iyo ilmahoodii qaala nebigu wuxuu yihi hum min aabaa'ihim aabbayaalkooday ka mid yihiin qaala hada xadiidun xasanu saxiix ayb marka hum min aabaa'ihim isagana marka su-aashuu weydiiyey ina khaylanaa awda'at annagaa la goobanay ma dhihin annagaa la raadsanay ma dhihine waa fardaheennii marka way intaan mirnay bay qabatay oo ay markaa asiibtay ayb dii marka saas wax loo kala aan loo kala garo karin tabyiidna ay tahay wuxuu waa bannaan yahay tabyiidku ayb wixii laakiin iyadoo la kala sooci karo ilmo yaryar oo bilo dhowr bilood jiraan ama ilmo dhow aan qaan gaarin iyo haween iyo waxyaabahaas marka inaan la kala soocin markaas ma aha nebigu waa ka reebay haweenka in la dilo nusuustaas dhan marka sidaasaa loo jamcina caqliguna dabcan caqliga saliimka ah iyo fitarka dadka ku abuuran gaal iyo muslim waxay rabaan baha ahaadaane way la xun tahay dadkan hadda nebigu dilkooda uu reebayo waa la xun tahay ilmo yaryaroo dhowr bilood jira dilkooda caqliga saliimka waa diida walidaalika ayaga xataa ninka mujrimkaa markau sameeyo waxaas waa inkiraa ma sameyn inuu dhaha muxuu u inkiraa wuxuu u inkiraa waxun inay tao ogyahay ayb qala اmam abu عiisa hada xadiiثu xasn صaxiix qala اmam abu عiisa baabun xadaثna qtaybaة qala xadaثna leyth can bukayr bn cabdالlahi can sulayman bni yasaari can abi hurayrata qaal bacanaa rasuulu الlahi sal ه slm nabigaana diray fii bachi ciidan uu bixiyey dhexdiisa ama maciisa faqaala wuxuu yidhi in wajadtum fulana wafulanan haddaad heshaan hebel iyo hebel lirajulayni laba nin min qurayshin oo reer quraysh ah faأxriquuhmaa bالnaar dab ku guba ثuma qaala rasuulu الlahi sal ه l slam nebigu wuxuu yihi xiina aradna اlkhuruuja markaan doonnay inaan baxnoon amarkii qaadanno inii kuntu amartukum anigu waxaan idin amray an tuxriquu fulana wafulana bالnaar hebel hebel inaad dab ku gubtaan waina الnaara dabkuna laa yucadibu biha ila اllah ilaahay unbaa wax ku cadaabo fain wajad tumuuhumaa haddaad heshaan faqtuluuhumaa dila ayb marka waina annaara laa yucadibu biha ila annaar waa khabarun bimacna nahyi khabarun bimacna nahyi allah wax ku cadaabo idinka ha ku cadaabinina waayo macnaheedu khabarun bimacna nahyi ayb haddii marka isaga oo wax ku dilo see la yeelaa qisaas ahaan ma loogu dilaa qisaas ahaan in loogu dilaayo culimmada in badan waa qabaan qaarkoodna ma qabaan oo cumar iyo ay ka mid yihiin xataa iyagu waxay leeyihiin xataa hadduu dab wax ku dilo dab ma lagu dilaayo nahyigan iyo karaahadan sidaanay caam u tahay ayb bacdil aimana waxay deliishanayaan masaamiirtii indhaha ee nebigu uu uga indha ugu indha kuulay qoladii nebiga raacigiisii sidaas u dishay ayb aduu siyaalkaasay soo qaadanayaan qaarkoodna waxay bacdi la'ima iyagu in dab wax lagu dila waaba ogol yihiinba qaarkood laakiin xujo maaha xujadu waa qowlu rasuul sala allahu calayhi wasalam nebiguna waa reebay calina markii uu damcay inuu sidaa markuu sameeyeyba sidaas waa ti ibnu cabaas uu markaa yidhi haddaan ogaan lahaa waa ka celi lahay maxaa yeeley nebigan waxaan ka maqlay sidaan oo kale u sheegay ayb qaalo shayguna haddii marka nahyigiisu uu noqdo nahyi caama uu noqdo ama uu noqdo taxriim uu ku jiro shayga xataa haddii uu qaab xaaraan ay ku jirto oo wax u dilo qofka isagana sidaasoo kale in loogu dilaa ma bannaanaanaysa xataa haddii uu nin luud luudinimo ku sameeyo gadaal inta uga tago uu ku dilo cunug yar isagana waxmaa la leeyahay marka luudinimada ha lagu sameeyo ilaa uu ka dhinto caqligaas dadka aan fiqigoodu aadka u yaryahay ciriiriga ku jiro yaa waxaas oo kale ku hadlo wixii sidooda xaaraan wasiilada shaygan loo marayo hadday xaaraan noqoto iyada waa laysku raacsan yahy inaan la gelaynin wasiiladu hadday xaaraan tahay zino iyo luudinimo iyo wax lamida sixiruu ku dilay waa la qisaasaa sixira lagu dilay maa la leeyahay de markaas waxay noqonaya hala kufriyo qisaas darteed ha loo kufriyo wax yeelaya waxaas wax qabana male adu marka waxyaabaha sidaas oo kalea waa la yska ilaalinaa qaar marka waxaad arkaya un faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimidli ma ctadaa calaykum ayaa la yiri un iska dhahaya maxaa ka baxaya iyo maxaan ka baxaynin iyaana waxba ka garan maayaan qaala waalcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi camalku waa sidaan ahlucilmi agtooda ayb qaala waqad dakara moxamed bnu isxaaqa bayna sulaymaana bni yasaar wa bayna abi hurayrata rajulan ayuu geliyey fi hada alxadiid warawaa gayru waaxidin midla riwaayat leyt ayuu ku wariyey waxadiidu leyt bni sacdin ashbahu wa asaxu qaala baabu maa jaءa fi lguluul guluulka wixii ku yimid caddayntiisii baab yahay alguluul marka waxaa weeye waa khiyaanada haniimada in xoogaa la qarsado ama wax la khiyaano qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna abu cawaana can qataadaةa can salim bni abi اljacd can hawbana qala qala rasuulu الlah sal ly slam man maata qofkii dhinto wahuwa bariء min alkibri wاlguluuli wاddayni dakla اljanة isagoo berika ah kibirka iyo khiyaano iyo dayn jannaduu galay qofkaas ayb xadiidkan marka sulaymaan salim bnu abi اljacd iyo thawban waxaa la yihi ina saalima lam yudrik thawban thawban ma soo gaarin laakiin ninka uu ka wariyey baa la yaqaanaa wuuna keeni doonaa macdanu bnu abi طalxa waana hiqo dhib ma laha marka qaala wfi lbaabi can abi hurayrata wazayd bni khalidin اljuhaniy qaala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna bnu abi cadiy can saciidi can qataadata can salim bni abi ljacd can macdana bni abi طalxata can thawban waana riwaayada saxiixa tan qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man faaraqa aruuxu ljasada qofka ruuxdiisu jasadkiisu faaruqdo ayb wa huwa bariiءu min halaaثin isagoo saddex shay beri ka ah alkanzi kayd kanzigu marka waxaa weeyaan maal intou kaydsaday sadaqa uunan ka bixin zako alkanzi baa hadda riwaayada saasay dhahaysaa waalguluuli iyo guluul khiyaano waddayni iyo dayn dakhala aljanna jannadou galay ayb qaala haakada qaala saciidun sidaa buu saciid yidhi alkanzi wa qaala abu cawaanata abu cawaanana waxau yidhi fii xadiidihi alkibri marka alkanzina waa la wariyey alkibrina waa la wariyey riwaayadii hore abu cawaana alkibri bay leedahay middaan oo saciid bni abi caruuba iyadu waxay leedahay alkanzi walam yadkur fiihi abu cawaana ma sheegin can macdaan wa riwaayatu saciidin asaxu riwaayada saciid baana asaxnimo badan matniga muxuu kuu dhigay adiga alkanzi mau kuu dhigay hore mise ha qala xadaثna الxasn بن عaliyi qala xadaثna cabdالصmd بn cabdالwariث qala xadaثna عikrmaة بن cmaar qala xadaثna simak riwaayat عikrima can simak waxbaa ku jira hay abu zumaylin alxanafiy qaala samictu bna cabaasin yaquul xadaanii cumar bnu lkhadaab qaala qiila yaa rasuula allah waxaa la yihi rasuul allow ina fulanan hebel qad istushhida ninkii hebel ahaa yacni qad istushhida oo yacnii ghaswadaas iyo dagaalkaas ayaa markaa ayuu ay ayaa lagu geeriyeysiiyey a markaa shahiidnimo lagu siiyey qaala wuxuu yidhi kalaa sidaa xaalku inuu yahay iska daaya maaha qad ra-aytuhu waan arkay fi nnaari naarta isagoo ku dhex jiraan arkay bicabaa'atin bisababi cabaa'atin busto dartiis qad qallahaa uu booliyeystay busto haniimada ka mida ou bililiqaystay buu naarta kula jiraa dadka marka cawaaqibtooda iyo camalkooda intuu ku cajabgeliyo inaad tiraa waa ahlu janno iyo waa inaad iska ilaaliso leanna qofkaani adiga camal wanaagsan uu ku jiraa laakiin ma ogid xaalkiisa hoose beynahu wa beyna rabbihi waxa ka dhexeeya war uma haysa go-aan ha ka gaarin ayb si miir qaba marka intaad u fiirda labada dhinacba in looga gaaro waa qalad dhinacaanna waa qalad in looga gaaro intuu ku cajabiyey wanaagiisa inaad tiraa waa ahlu janna dhinaca kale inta xumaantiisa ku cajabgelisa inaad tiraa waa ahlu naar ilaahay uma dembi dhaafaayo inaad tihaahdidna waa khatar xadiid baa ku yimid isagana bukhaari uu warinayo min xadiidi abi hurayra ninkii yidhi wallaahi laa yakfir allaahu laka ilaahan ku dhaartay adiga ilaahay kuu dembi dhaafi maayo ilaahay waa u dembi dhaafay ninkii kii kalena waa la ciqaabay man da ladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan dadka qaar maxkamadda u furan waa la yaabeeba waxaad is leedahay dadkan maxkamadda u furan weynin badanaa daldalanka iyo warka afkooda ka baxaaya iyo axkaamta axkaamta ay ridaayaan iyo say naxariista alle inay iyagu gacanta ku haystaanaad moodeysaa warka joog warka joog maya diinka uma uma qiiraysnid uu ku leeyahay ninkaasi marka qeyradiisu waxay gaarsiisay marka saas inuu ku dhaarto ilaahay kuu dembi dhaafi maayo inuu nin inta yidhaahdo isagii alla uunan u dembi dhaafin bani aadamka khawaatiimtooda iyo acmaashooda u daa wixii xumaan ah ka waani adiga wixii wanaag ana khayr ugu rajeey oo ninkaan ahlu khayran u malaynaa iska dheh laakiin maxaa yeelay ma ogid wax qalbiga uga jiro dasiise qalbiga ku duugan oo waxaa laga yaabaa wixiisii oo dhanba ay la baaba-aan ninkan hadda dembigan uu sameeyey haddana maca dalika waa loo ciqaabay sida nebigu tilmaamaya maahan yacni in markaa gaal uu yahay maahan dabcan laakiin qofkii isagood wanaag ka aragto haddana meel ciqaab in la geeyo waa dhici kartaa ayb qaala qaala wuxuu yidhi kalaa qad ra-aytuhu fi nnaari baan ku arkay bicabaa'atin bisababi cabaa'atin kaas oo qad qallahaa uu booliyey marka huluulku inuu xaaraan yahay kabiira min alkabaa'ir inuu yahay baana laga qaadana ayb qofkuna isagoo dad fiican ku dhex jiro oo dad ahlu khayra ku dhex jiro khayr iyo wanaag u guntaday waa dhici kartaa inay wax ka hallaabaan ama uba xumaado waa suuragal jeeshkan hadda marka markii dambe saxaabada gaalaysiiyey khawaarijta markoodii hore jeeshkii cali ay ku dhex jireen inta aynan meesha xaruuraha aynan isku aruursanin meeshaasay ku dhex jireen dadkaas ahlu khayrkaa hoostooday marka ku dhex jireen haddana maca daalika markii dambena dadkii saxaabadii inay gaalaysiiyaan oo caliba ka mid yahay ayay la soo baxeen marka dadku zamankuna inuu ku cajabiyo acmaashu inay ku cajabisa maaha qofku inuu yidhaahdo sidii isaga ilaahay ku badbaadi lahaa inuu yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinika inuu yidhaahdo qaala wuxuu yidhi qum yaa cumar cumarow istaag fanaadi dhawaaq inahu shaanigu wuxuu yahay laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayaan ila almu'minuuna mu'miniinta unbaa gelayaan halaatan saddex jeer marka jannada ma gelayaan ilaa mu'miniinta unbaa gelayaan almu'minuun maxaa laga wadaa hadda aliimaanka iimaanku laba ictibaar buu leeyahay mutlaqu liimaan iyo aliimaanu lmutlaq baa kala jiraan tan hadda laga hadlaya waa aliimaanu lmutlaq iimaankii mutlaq ah xaqiiqada ahaa dadka mutaysto waa magaca ismiga ammaanta iyo alla uu wax ku ammaanay dadka kuwaa laga helaa jannada galo ugu horaantii ugu horeyntii mudlaquliimaanna marka dadka haystaa jannada waa gelayaan waxaana laga yaabaa in cadaab usoo hormaro marka dambe fi nihaaya inay jannada soo galaan marka taasi mudlaquliimaan iyo aliimaanu lmudlaq marka mudlaquliimaan waa iimaan bartiis qofkii haysto asalka qofka ka haysto aliimaanu lmudlaqna waxaa weeyaan iimaanka kaamilkee xaqa ah ee allana uu ammaanta ku bixiyey suuratulanfaalna tilmaamaha dadkiisa lagu sheegay qeybo ka mida inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakaluuna aladiina yuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquuna ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan dadka marka iyagu ugu horeyn kuwaas jannaday waa gelina qolada marka laakiin mudlaquliimaankii la timid aliimaanu lmudlaqna aan la imaanin oon iimaankii dhabnimadiisii iyo kamaalkiisii aan gaarin ayagu ilaahay inuu soo ciqaabo waa laga yaabaa kadib ay jannada saa kusoo galaan qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu saxiixu gariib wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed